bahalki aad baad mahadsan tahay salaamaya dhamaantiin runtii aniga habeenkii siniinta ayaa maxaa la dhahay saldhiga hodan layga soo wacay inay dacwad iga taalo runtii ma aanan labalabaynin in aan maaragtay maadaama dacwad iga taalo aan arrintaas ka baaqdo laba saacdaan xaggan oo adigo laba saac wax yar dhiban baan xaggan ka baxa gurigeyga saldhiga ayaan tegay oo taliyo kaxigay kuu joogo runtii ayaga inay dacwad iga taalo ayay markii hore ii sheegay laakiin la xiraay imaynan imayna sheegin laba saacdaan xagga tegay taliyaan saragnay wuxuu igu yihi dacwad baa kaa taalo dacwadii buu ila wadaagay maraba hadda dacwaddaas waxay ku saabsaneyd inaan nan hadda aada usii gudagalo balse dacwadeydu ma ma ahayn wax la xiriira arrimo argagixisanimo iyo arrimo magaranaysaa arrimo noocaasa lama aysan xiriirin marka intii meesha markaan isku aragnay waanu sheekaysana adeer kadib isla toban daqiiq kadib maxaa ladahay xabsiga ayaa saldhiga ayaa laga xiray runtii meel aada u dhib badan baa laga xiray oo isla saldhiga ka tirsan saldhiga degmadahooda marka saasay habeenkii koowaad waxu dhacan subaxi marku waagu baryeyna qoloyinkii soo dacweeyey baan xagga isugu imaanay meesha yimid anigoo ka tiinadaysan baa laiga soo bixiyey maxaa ladahay xabsiga meeshiis waxaa laga qoray obiga ama qaybta dambibaadhista oo degmada ay leedahay kadib waxaa laga gubiyay c i d da
waa garta
marka inta badan arrimaha waxaa la xiriira arrimaha xuriyadda hadalka waxyaabahaas aada ula xiriira ma doonay inaan aada ugusi dheeraado
marka marka waxaa tiri waxaa lai xiray ma ahayn fala la xiriira argagixiso waxay ahayd baa tiri xoriyadda hadalka ma xoogaa ma ma faahfaahin kartaa annaga waxaan kuugeyn nin fanaana oo heesaa ah ma heesahaagiibaa laga hor istaagay ma qaab kaloo xoriyadda hadal ka mid ahaa caqabadi kala kulantay maxaa weye
sidaad og tahay baryahan dambe muddo hadda sanad ku dhow aniga fanka maaragtay aada maaragtay ugumaanan sii jirin inkastoon shaacin inaan maaragtay fanka joojiyo waxaan wax ka qorqori jiray nidaamka dawladda iyo nidaamka siyaasadda waddan ka jira iyo nidaamyo kaleo kala duwan ayaan qoraale ka sameynayay runtii dadka inkastoo dee shacabka soomaaliyeed ay qoob fanaan ahaan maxaa ladahay oo dhaanti iyo arrimahaas ku jira layoga balse waxaan aada u falanqeynaya waxyaabaha maaragtay dhabta oo wadanka iyo meelo badan oo adduunka kamida ka jira gaara soomaaliya marka ma doonayo inaan aada ugu sii dheeraado howlahaas waaya markii lagu xiray cabdi waxaa jirta in baraha bulshada internet-ka ay dadku aada u wareejinayeen qoraal aada soo saartay oo ay ahayd in xubin ka mida al-shabaab ay magaalada muqdisho joogto lacag la dul saaray oo la raadinayo waxaa soo qaadatay sawirka wiil dhallinyaraha oo la sheegay inuu garsoorka soomaaliya ka shaqeeyo ma ku lug lahayd xeragaaga arrintaas
wiilkaas dhalinyarada runtii wiilka dhalinyarada waan waa wiil runtii waa aan maarata aan ugu talagelin si kama oo ku talagalahayn ayuuna maarata qoraalkaas u dhacay waana arintaas arrin la xaliib ahayd laga wada hadlay oo maaragtay raaligelin ay ka dhacday runtii arrimahaas dadku iyo arrimo kaloo badanba dadku way way aada ay maaragtay ugu arrintaas ula xiriireen laakiin arrimahaas way kawaa ka duwaneyd kiiska wiilka laftirkiisa dhalinyarada dadkii wax iga soo daayay buu qayb ka ahaa marka laakiin dad dadyo kala duwan baa siyaabo kala duwan u dhigay marka waxaan dhihi lahaa arrintu arrimahaas way ka duwaneyd laakiin cafiskiisa inaad kusoo baxdaa xog ku hele oo isaga uu yidhi waan cafiyey hala sii daayo marka saasaa ku joogtaa magaalada sooma hadda waa uga soo dhamaatay maxkamada cafiskiisa adiga adiga arrintaas koley cafiska waa laga fadhiistay oo arrintiisa laakiin runtii waxaa xusid mudan markii maxkamadda lay geenayay in warqado badan xagga la keenay oo hataa garsoorka qaar ay diideen in dacwadooda la furo marka dad badan baa iga soo dacwooday inta badan arrimahaga waxay la xiriireen dad dhahayo waxbuu naga qoray iyo waxbuu anaga naga sameeyey marka xataa kiisas waxaa jira la laalay maxkamadda horteeda garsoorka uu laalay oo dhahay qofkan maxbuuska maxaa dhahay eediisa mid ka badan ma qaadi karo waa garta marka waaya dad badanaa wax qora amniga iyo siyaasadda iyo wax ka qora mana dhacdo in sidaanoo kale loo xiro lagu dhega ma dhacdo badanaa maxaa adiga gaar lagugu yeelay
walahi ma garan karo de kolley arintaas aniga waa sababta arrintaas ku timid kolley ma garanayo wax walboo dhacayna already way isku dhamaadeen anigana baaritaan baan maray maxkamad baan tegay guddoomiyaha maxkamadaas ka aragnay wax walboo dhacayna guddoomiyaha maxkamadda iyo garsoorka kulligood wada jooga ayaan maaragtay si babliga oo oo la wada fadhiyaan ayaa loo dhameeyey dacwadeeduna waxay noqotay mid laga laabsado cafis marka ma ahayn mid runtii maaragtay inay sii socoto hawshooda ay ku jirtay maysa ahayn nafsi wanaag de waxay noqotay mid soo dhamaatay runteeda xataa waxaa xusud mudan markaan saldhiga degmada ku xidhnaa in xataa ciidamada nabadsuuda yimideen balse shaksiyaadkii aniga aan u xidhnaa ay iswaristaag sameeyeen oo dheheen haddii aad rabtaan inaad idinka aad xirataan magaalada inaad ka raadsataan laakiin maxay kaa damacsanaayeen marka ciidanka aan leenaha sugid bay ahayn waxay waxay waxay dheheen waxa saddex cabdibile oo baabuurta cabdibile ayaa timid waa la ii sheegay inkastoon xabsiga ku jiray laakiin waa la ii xaqiijiyey saraakiishooda laftirkooda ayaa i xaqiijiyey markaan soo baxayna waa la ii xaqiijiyey aniga laftirkaygu waan ujeeda iftiinka marka isku dayo badan baa runtii jiray laakiin qof anigaan wax ka galabsaday ma jiro arrintaasna already hadda isku dhamaatay marka marka waxaad leedahay ummadda soomaaliyeed ee aadka kuu danaynaya xogtaada inay ogaadaan waxaad leedahay dacwaan galay dacwadiisay u socotay waan ku guulaysta mase waxaad leedahay kiiskayga looma fadhiisana wixii dood ah ay taagnaay oo dhan waa la cafiyey xal hoosaa lagu dhameeyey ha waxa weeyaan sidaad ogtahay qofka markii xabsiga dhaco warranti marka loo gudbiyo siyaabo kala duwan baa jirta waxaa jirta in dadka ku dacweeyo ood u xiran tahay inay mararka qaar iyo familkii banaanka lagu wada hadlo maxkamaddu waxay ogoshahay in si dhaqanku hanjay ama diiniyanba in suureeyo oo dadka familka wada hadli karaan maxkamadda waa soo dhamaaday waa laga wada fadhiistay maxkamaddu guddoomiyaha maxkamadda sare laftirkiisu runtii qayb lixaad ayuu ka qaatay ujeedadoona ka ah ardaana maaragtay eexay in maaragtay si ay ku dheehan tahay qalbi wanaag iyo istacayl ay kusoo dhamaad umadsanta waa kusoo gabagabahana lay cafiyey aniga aada umadsanta waxaan u fahmay in dibadda lagu dhameeyo oo maxkamaddu ay dadku gaar u wada hadleen waa aadan kuu fahmay marka ugu dambeyn ma sii wadaysaa waxyaabihii aad qorayso beejkaaga ama facebookkaaga ku daabici jirto siyaasadda iyo amniga ku saabsanaa mise waad hakanaysaa muddo
horta waad mahadsan tahay runtii horta shacabka soomaaliyeed waxay u baahan yihiin in maarata inkastoo inay quseynin waxyaabaha qaar saasoo tahay haddana markaad qof magaca la tahay waa loo baahan yahay dadka in lala socodsiiyo waxyaaba ubaahan yahin waxaa xusid mudan dadka xabsiga ku jira hataa inay waxaan oo dhan ay aada uga socdaan marka runtii insha allahu de markay naftiigu soo noqoto hadda saddex habeen aqaabaan soo maray oo aada dhibaato badan baan la soo kulmay oo runtii aan laga shekeyn karin markii bal naftiigu soo noqotaan dib uga hadli doonaa wixii aan qori doona